ergeyga cusub ee maraykanka ee arrimaha geeska afrika ayaa booqanaya suudaan iyo ethoobiya toddobaadka soo socda sida ay sheegtay jimcihii shalay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka safarkooda waxaa qayb ah sidii xabad joojin looga hirgelin lahaa ethoobiya iyo xal u helista mushkiladda ka taagan suudaan faahfaahinta warkan waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
david starvild iyo kaaliyaha xogyaha arrimaha dibadda ee molivia ayaa u safri doona magaalooyinka riyaad khartuum iyo adis ababa inta u dhexeysa bisha januari toddobiyo tobankeeda ilaa iyo labaatanka magaalada riyaad labada mas-uul ayaa kula kulmi doona saaxiibada suudaan oo ah koox ku baaqaysa soo celinta dowladii kumeel gaarka ahayd ee dalkaasi kadib afgembigii milatari oo dhacay bishii oktoobar kulanka ayaa ujeedadiisu ay tahay in loo muujiyo taageerada qaramada midoobey ee ku aadan fududeynta dib u cusbooneysiinta nidaamka rayidka ee kumeel gaarka ahi ee lagu gaarayo dimuqraadiyadda gudaha dalka suudaan ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda starvel iyo fia ayaa markaa kadib u safri doona magaalada khartuum halkaas ay kula kulmi doonaan dadka u ololaya dimuqraadiyadda xuquuqda haweenka dhalinyarada ururada rayidka siyaasiyiin iyo milatariga dalkaasi fariintooda waxay noqon doontaa mid cad maraykanku waxaa ka go-an xuriyadda nabadda iyo cadaaladda dadka suudaan ayaa lagu yiri bayaanka dalka etoobiya labada mas-uul ayaa la kulmi doona ra-iisul wasaaraha dalkaasi abi axmed si ay u raadiyaan xal ku saabsan dagaalka sokeeye ee wadankaasi kasii socda waxay ku dhiirigelin doonaan madaxda dowladda inay gacanta ku dhigaan furaha nabadda ee hadda lasii raadinayo islamar ahaantaasina la joojiyo duqeymaha cirkaha iyo colaadaha kale ee dalkaasi ka socda sida lagu sheegay bayaanka kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda waxay sidoo kale codsan doonaan xabad joojin islamar ahaantaasina lasii daayo maxaabiista siyaasadeed lana soo celiyo gurmadka gargaarka biniaadanimo starfield danjirihii hore ee mareykanka u fadhiyay dalka turkiga ayaa loo magacaabay inuu bedelo jeffrey feltman oo ahaa ergeygii gaarka ahi ee mareykanka ee gobolkaasi lixdii bishii january feltman ayaa xilka ka degay mar uu booqday dalka etoobiya halkaas oo uu dhiirgelin nabadeed ka waday si loosoo afjaro dagaalada sokeeye ee dalka etoobiya ka dhacay ee u dhexeeya jabhadda tigreega ahi ee ciidamada dalka etoobiya faltman waxa uu sidoo kale damcay inuu wax ka qabto qalalaasaha ka taagan dalka suudaan balse waxaa loola dhaqmay si aan xushmadi ku dhehnin bishii oktoobar kadib markii taliyaha milatariga suudaan janaal cabdilfatax al burhaan uu sameeyey afgembi waxyanuun kadib markii uu dalkaasi ka dhoofay ergeyga mareykanka iscasilaada faltman ayaa timid maalmoon kadib markii ra-isul wasaarihii rayidka ee suudaan cabdalla xamduug uu iscasilay iyadoo iscasilaada xamduug ay keentay in cabdilfatax al burhaan uu booska u baneeyo islamar ahaantaasi uuna noqdo hogaamiyaha lagu muransanina dalka suudaan inkastoo reer galbeedku ay ku baaqayaan in la ilaaliyo dimuqraadiyaddii dalka suudaan ka bilaabatay sanadkii
mahadsanid jamaal axmed cusmaan oo warbixintaasi noo hayay